waxaan u malaynaya waxaad ka daba jeedaan shirkii maanta la qabtay oo looga hadlaayey power of mercy waxa af ingiriiska lagu dhaho waxaa weeye awoodda rax- awoodda na- naxariista horta awood ilaahay unbaa iska leh waxa maanta laga hadlaya waxaa weeye waddankan dastuur buu qabaa lagu heshiiyey ruuxa markii la xiro maxkamadda hoose hadday xirto maxkamad kaluu tegi tu kaluu tegi ilaa maxkamadda sare marka hadduu intaas ku hongoobo oo la xiro oo jeelo uu galo ama cudur uu qabo eh, jirro oo khatar ah ama bilcaan ilmo wadataba la xiro ama ruux da'eh oo si ilaahay og yahay un dembi ku galay la xiro haddana inuu meel laga kabo in la la heli karo power of mercy waxaa weeye madaxweynaha ayaa awood u leh inuu dadka xidhan saamaxo marka guddi baa la bixiyey wasiirka sharcigaa guddi bixiyey task force la dhaho guddigaas ra'yi ururin buu suubinayay waxaa la ururinayey sida ugu fiican ee madaxweynaha lagala in lagala taliyo sida u fiicana dadka u saamixi karo ra'yaal badan baan bixinay ee shirka waxaa ku jiray dhallinyaro maamooyin baa ku jiray culumaa ku jirtay saraakiil sare oo dowladdaa ku jiray ee dad aad u badan nimankii anshaxa booliista dhowra ipoa ku jiray ee nimankii jeelaha ku jiray d p p wasaaradda cadaaladda marka waxaa la isugu imaaday waxaa laga hadlayay un haddii ruuxii maxkamadihii ay soo xireen oo iska waayey cadaalad haddana in meel kaloo cadaalad laga heli la suubiyo oo la dhaho power of mercy madaxweynaha inuu saamixi karo markaa sharuudooyin badan baa yaa ku xiran laakiin dadka degdeg xaalkiisa loo fiirin waxaa ka mid ah ninka da'da ah ninka cudur xun qabo oo jeelaha inuu ku dhinto la arko bilcaanta ilmaha wadato midda uurka ah ee, waxaasaan ka hadlayni waxaana u malaynay culimmona way joogtay way ka hadleen sidii ugu habboonayd baan yaan dhahnay ha loo hirgeliyo iyadoo mar walbaba la tixgelini dadka la xiray dadkii uu wax u dhimay naftiisa oo marmar nin wax soo haleeyey oo la xiray aan la iska sii daaynin sifo beelaha dhexdooda ayna colaad oga imaan